faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamid raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan qodobada warka habeeraadhiyaha cadaado caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a horjoogihii dagaalamayaasha al-shabaab ee gobolka shabeellada hoose oo isku soo dhiiba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kooxaha hubaysan oo maanta garinkii dambe bartamaha degmada afgoya ku toogta mid ka mid a waxgaradka degmadaasi kulankii xildhibaanada golaha shacabka maanta ku yeelan lahayeen muqdisho oo korom la-aan u baaqday iyo xubno ka tirsan baarlamanka oo idin u jeediya xukuumadda xasan cali khayre shir looga hadlayo midaynta waxbarashada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha puntland oo safar dhulka maanta ku gaaray magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari faahfaahiino dheerada oo ka soo baxaya ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo saaka weeraray xarunta tv-ga universal ee muqdisho madaxtooyada soomaaliya oo si kulul uga hadasha wararka ciidamo ka tirsan dowladda ay ku qaadeen xarunta tv-ga universal ee muqdisho madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida oo ururka higa ku eedeeyay inay ka dambeeyaan rabshadaha ka dhaca deegaanada maamulkaasi hogaanka sare ee maamulka soomaaliya state oo sheegay inay kafaalo qaadeen nolosha dadka waxyeeladu ka soo gaarta banaanbaxyadii ka dhacay magaalada jigjiga ee xarunta maamulka soomaaliya state taliska saldhigga degmada wallaweyn oo beeniyeen askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka dhac ka geysan waddada xariirisa afgoy iyo wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose iyo trumpka maraykanka oo kim jo un ugu baaqay inuu soo wareejiyo hubkiisa nugleyeerka
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal sabdi ayaa sii baxaya axad way soo gelaysaa maaj waa soddon sanadka laba kun sagaal iyo tobanka intaas aad maqasheen waxa ay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna habeen caawe waxa ay noo waramaya cumar axmed ibraahim suxayfa aad baad u mahadsan tahay cabdirashiid cali maxamed bismillaahi raxmaan raxiim dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada warkii oo dhan horjoogihii dagaalamayaasha al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose ayaa isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka soomaaliya war-soo saaraheenna caawa cabdirashiid cali maxamed ayaa arrimahaasi la socda cabdirashiid soo dhawow maxaad kala socota wararkan sheegaya in horjoogo ka tirsan al-shabaab isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka cumar sidaa ay baahisay ee warbaahinta ku hadasha afka ee dowladda waxaa lagu sheegay inuu soo dhiibay horjoogihii dagaalamayaasha al-shabaab ee gobolka shabeellada hoose kaas oo magaciisa lagu sheegay maxamed bitow sidoo kale hogaamiyahani soo dhiibay waxaa lagu soo waramayaa in markaasi ay la socdeen waardiyayaashiisa gaarka oo inkastoo aan la xaqiijin tirada waardiyaha ama raggaasi waardiya oo ahaa ay la socday horjoogahaasi ninkan horjoogaha oo ahaa shaba- waa al-shabaab gaar ahaanna u qaabilsanaa gobolka shabeellada hoose ayaa cumar lagu soo waramaya si gaar ah inuu isugu dhiibay een, guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ciidamada xoogga dalka ee ku sugan gobolka shabeellada hoose Een, sidoo kale een, cumar waxaan la ogeyn sababta rasmiga ee ka dambeysa ee, inuu soo dhiiba hogaamiyahani ama horjoogihii al-shabaab u qaabilsanaa gobolka shabeellada hoose sidoo kale waxaa la ogeyn waxaa dowladda federaalk soomaaliya ay ka yeeli doonto ama uga degsan een, sargaal kansar ee ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee isku dhiibay ciidanka xoogga dalka soomaaliya Een, ma ahan cumar markii ugu horreysay oo sidaan oo kale ee, al-shabaab ay is- isku dhiibaan ciidamada xoogga dalka balse dhowr mar hore ee, sidaan si lamid ah waxaa dhacday in ee, askar iyo sidoo kale horjoogayaal sarsare ama saraakiil sarsare oo ka tirsan al-shabaab ay isku dhiibaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaa sid mudan in arrinkan isku soo dhiibitaanka uu imaanayo iyadoo ee, inta badan dhowaan ee, deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada hoose iyo sidoo kale shabeellada dhaxaba ay soo faaruujiyeen een, s- ciidamadii xoogga dalka halkaasi ku sugnaa ee, kadib markii ay sheegeen inay dowladda ka waayeen ee, mushaaradkii ee, xuquuqda uu lahaayeen islamarkaana muddo bilooyina qaadin Ee, marka ee, sidoo kale cumar ugu dambeyntii ilaa iyo hadda ma jirto si faahfaahsan ee, oo lagaga hadlay arrintaasi sidoo kale war ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya oo kaga hadlayso isku soo dhiibitaanka ninkaas marka laga yimaado een, qoraalkan lagu daabacay ama ay baahisay warbaahinta ku hadasha afka dowladda gaar ahaana ee, amaba loo yaqaano telefishinka qaranka soomaaliyeed aad baad u mahadsan tahay cabdirashiid kooxo hubaysan ayaa maantay gelinkii dambe bartamaha degmada afgoye ku toogtay mid ka mid ah waxgaradka degmadaasi muuse cabaas cusmaan ayaa magaalada afgoye warkan ka soo diray kooxo weysan ayaa gudaha degmada afguye ee gobolka shabellaha hoose waxay ku dileen ruux la sheegay inuu ahaa ergadii wax ka soxday xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya barqadii maanta ayaa gudaha degmada afguye xaafad ka mid ah lagu dilay ninkaas ayaa waxaa la sheegay in magaciisana lagu magacaabi jiray nuurdiin bare sida wararku aynu ku ereyno islamarkaasi ciidamada dowlada federaalk soomaaliya oo dilka ah markaa dhacay kadib goobtiina ay ka baxsadeen kooxdii dilka geysta ayaa goobta isaga baxsaday dabcan waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowlada federaalka halkaasoo baaritaano kala duwan ka sameeyey waxay qabteen dad u badan dhalinyaro kuwaasoo lala xiriirinayo inay qayb ka ahayeen ama ay ka dambeeyeen falka dilka ah loogu geystay halka ninkaasi al-shabaab ayaa marar badan sheegta dilalka loo geysto ragga qaybka ka ah ama wax ka soo xira xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed iyo kuwa dowlada dhexe ee maamul goboleedyada dalka muuse cabaas cusmaan radio cadaado shabeellaha hoose kulankii xildhibaanada golaha shacabka maanta ay ku yeelan lahaayeen magaalada muqdisho ayaa koram la-aan u baaqday iyadoo xubno ka tirsan baarlamaanka ay eedayn u jeediyeen xukuumadda xasan cali khayre ayaan yuusuf faarax ayaandhool ayaa warkan magaalada muqdisho ka soo dirtay kulankii xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta baaqday sida uu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka kadib markii la waayay kooramkii lagu talagalay in lagu furo kulanka gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa baaqashada ka hor saacad dheeraad ah ku daray waqtigii furitaanka kulanka kadib markii kooramku buuxsami waayey laakiin waxaa la waayay xildhibaanadii buuxin lahaa kulamada golaha ayaa sida uu xeer hoosaadka dhigayo la doonayaa in ay ku furmaan boqol soddon iyo sagaal mudane xildhibaan daahir amin jeesow oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxa uu ku eedeeyey baaqashada kulanka baarlamaanka golaha wasiirada ee qeybta ka ah xildhibaanada baarlamaanka waxa uu sheegay in lixdan iyo lixda xildhibaan ee ku jira golaha wasiirada aysan soo xaadirin kulanka baarlamaanka isagoona tilmaamay in arintaasi ay kala hadli doonaan ra-iisul wasaare kheyre sababta kooranka ayaa buuxsami waay waxaana sabab u ah golihii wasiirada hal qof kama imaanin waa dhaxal u socodkiin ugu dha- ugu banaan ee ugu yaraan ee muxuu ahaay lixdan wasiir ayaa waxaa ah xildhibaano mana soo xaadirin marka ma aqaana sababta ay imaan waayeen ujeedada ay ka lahaayeen ayagu marna marna ma ma ma ma ma ma rijin garayn karo marka waxaa la rabaa golahaas wasiirada ee xildhibaanada ah inay waajibka eh, saaran ee labada eh, labada gol ay katirsan yihiin saaran inay mid gutaan midna ay gudin waayeen nasiib darro waayo golaha baarlamaanka waa tiirka dowladnimada soomaaliya tiirka dowladnimada soomaaliya aan jibina eh, muxuu ahaay aan gadaalka goynaya waxaa eh, farac kamid ah ayaan aan gacmaha ku qabsanaya nasiib darro weyn waayo golaha wasiirada waa inay kasoo xaadiraan fadhiga baarlamaanka haddaynan isku weli karin walaalaheen shacabkaana maqlaayo waa inay eh, muxuu ahay labada labada xil ay xil iska wareejiyaan ra-iisul wasaarahana arrintaas waa kula dardaarmayaa inuu kula xisaabtamo sababta ay utigi waayeen eh, muxuu ahay balaha wasiiran baaqashada kulankan ayaa timid sidoo kale xilli intii soo xaadirtay qaarkood ay banaanbax ka dhex sameeyeen xarunta golaha kaasoo looga soo horjeedo ajandaha kulanka shir looga hadlayo midaynta waxbarashada deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada baydhabo cabdikariin ibraahim cali ayaa magaalada baydhabo warkan ka soo diray magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka oo ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa maanta ka furmay shir looga hadlayo mideynta waxbarashada dalka kaasi oo ay ka qaybgalayaan wasaaradaha waxbarasho ee dalka iyo wakiilo ka socday dowlad goboleedyada shirka ayaa diiradda lagu saaraya sidii manhajyada waxbarasho ee dalka loo mideyn lahaa loona gaarsiin lahaa gobolada dalka si sare loogu qaado tayada waxbarashada arrimaha kale ee looga hadlayo waxaa ka mid ah wadashaqeynta hay-adaha waxbarashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed taasi oo xoojinaysa iskaashiga labada dhinac ee loogu adeegayo bulshada soomaaliyeed waxaa sidoo kale ka qaybgalaya shirka maamulyaal ah ka socdaya iskuullada madaarista waxbarasho ee ku yaala gudaha magaalada baydhaba kuwaasi oo si aad u soo dhoweeyey shirka islamarkaasina sheegay in isbedelo dhanka waxbarashada laga dareemay iskuullada ku yaala gudaha magaalada baydhaba cabdikariin ibraahim macalin radio cadaado baydhaba wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka puntland mudane siciid cabdulaahi deni ayaa safara dhinaca dhulka ah maanta ku gaaray magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari cabdirashiid cali maxamed ayaa faahfaahinay siciid cabdulaahi dani madaxweynaha maamulka puntland iyo wafdi uu hogaaminayo oo ay isugu jiraan labada gole ee puntland ayaa maanta gaaray magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari madaxweynaha iyo wafdigiisa oo safar dhinaca dhulka ah ku tegay boosaaso ayaa saaka ka soo amabaxay magaalada carmo ee puntland madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa boosaaso ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka bari ka degmada boosaaso iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaasi ugu horeyn waxaa goobta soo dhoweynta ka hadlay duqa magaalada boosaaso cabdisalaan bashiir cabdisalaana gudoomiye xigeenka gobolka bari iyo wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta ee puntland waxaan ku leenahay mudane madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaadba ku soo dhowow degmada boosaaso dhammaan shacabka reer boosaasood waxay maanta bannaanka u taagan yihiin inay kugu soo dhoweeyaan soo dhowayn ka duwan soo dhowaynnadii hore waxaan leenahay madaxweyne soo dhowow dadkaan reer boosaasood waa dadkii aad adigu macalinka u ahayd waa dadkii aad iskoolka bartay waa dadkii aad haddii ilaahin maayo macaddada u furtay waa dadkii aad ganacsiga bartay marka waxaan leenahay madaxweyne wixii aad samaysay wax ka badan baa lagaa rabaa
mudane madaxweyne waxaan kugu soo dhowaynaynaa magaalada boosaaso anigoo ku hadlaaya magacii wafdigii wasiirrada ahaa ee halkan u soo kicitamay kana shaqaynayay muddada howlaha ku saabsan amniga madaxweyne hadalbadni ma jiro waxaan leenahay ku soo dhowow waa kugu soo dhowaynanaa falatafadal madaxweyne dhinaca kale siciid cabdulaahi dani hogaamiyaha puntland oo isna dhankiisa hadal ka qaatay ayaa ka hadlay amniga gobolka iyo sidoo kale falalka amni darre ee mararka qaar ka dhaca gobolka bari waxa uu sheegay in loo baahan yahay in lala shaqeeyo laamaha ammaanka maamulka iyo madaxda puntland si la isaga kaashado sugidda amniga guud ee deegaanada maamulka puntland waxaa runtii wax laga xumaado ah in dad caadaystay dadkeenna birmageyada ah inay maalin walba horteenna ku qashaan oo ugu dembeeyey suldaan bashiir muuse koonte oo runtii ahaa suldaan qiimo weyn ugu fadhiyey bulshada reer puntland meel kastoo joogtay oo ka qayb qaadan jiray nabadda ciddii falkaas geysatay iyo falalkii kale ee ka horreeyey ee lagu dilay maareeyihii dekedda bawl iyo inta la mid ah ee waddankan horumarkooda ka shaqaynayay dadkii isku dayey inay nolosha dhaafiyaan ulajeeddadooda waxay ahayd nolosha puntland inay gooyaan waxaan ballan qaadaynaa inaan si adag uga hortegayno dadka doonaya inay dadkeenna diiwandaabiyeyaan nolosheenna wax u dhimaan waxaan rajaynayaa boosaaso inay ku soo noqoto iyo guud ahaan gobolka bari iyo puntland nabaddii lagu nooloon jiray ee caanka ku ahayd ee muddadii burburka kaliftay inay hooy u noqdaan ummad fara badan oo soomaaliyeed oo markaas duruufo adag haystay socdaalkan oo madaxweyne dani maanta ku tegay boosaaso ayaa qayb ka ah safar dhinaca dhulka oo maalmaha dambe ku marayey deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada karkaar iyo bari ee puntland madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida itoobiya ayaa ururka heega ku eedeeyey in ay ka dambeeyaan rabshadaha ka dhaca deegaanada maamulkaasi iyadoo hoggaanka sare ee maamulka Soomaaliya State ay sheegeen in ay kafaalo qaadeen nolosha dadkii waxyeeladu ka soo gaartay banaanbaxyadii ka dhacay magaalada Jigjiga Cabdirashiid Cali Maxamed ayaa sii dheeraynay mustafa maxamuud cumar cagjar madaxweynaha maamulka dowlad deegaanka soomaalida ee dalka itoobiya oo ka hadlaya xaaladda amni ee dhulka maamulka soomaaliya state ayaa xusay in hadda amniga guud uu wanaagsan yahay madaxweynaha waxa uu si gaara uga hadlay banaanbaxyadii rabshadaha watay ee bilooyinkii ugu dambeeya ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya state kooxda heygo oo ah koox taageersan horeyna uga tirsanaa xisbiga madaxweynihii hore maamulkaasi cabdi maxamed cumar ayuu eedda dusha uga tuuray waxa uuna xusay inay mas-uul ka yihiin banaanbaxyo iyo qalalaaso kasta oo ka dhaca dhulka maamulkaasi waxa uu xusay in haddii laga tabanayo maamulka loo soo maro wadooyinka saxda ee loo qorsheeyey gudbinta cabashooyinka dadweynaha balse aan loo baahnayn in qas iyo fowdo laga dhigo dalka sida uu madaxweyne cagjar hadalka u dhigay wixii khaladaad dowladdu ay leedahay ee, wadooyin iyo dariiqooyin loo qoray baa jira oo cabashooyina waa in la sameeyo u baahan marka kuwa in lasku maro ee, wixii kalena ee, maaragtay in maaragtay sanka lagu dhufanayo oo cidna aan loo ogolaanayn inay carqaladayso ammaanka deegaanka inaan fariintaa shacabka u gudbino dhallinyaraduna arintaa ka taxadadamiyo arrintaa waxaa daba socota ee, barbaagaandooyinka la abuurayo maalmaha oo dhan waxa ayna haystaan social media iyo dhawaaq doolo gobolka doolo kan weeye kaa weeye kan weeye waxaas la akhriyay wax dooloo lasoo hadal qaaday oo oo ku saabsanaa eh, in doolo wax la- la yeelana ma jirin haba yaraatee Wa- wax unbaa lagu dhex tuuraya ajenda baa dadka lagu dhex tuuraya haddii ujeedada ajendahaas dadka lagu dhex tuuraya ay ahayd wax soo socday in la joojiyo laguma joojinayo bowbow iyo iyo maaragtay iyo iyo muxuu ahaye labgaraac iyo wax laguma joojinayo dadka waa loo cadaalad samaynayaa dhismaha maamulka wixii khaldan dib baa loo eegayaa wixii la sixi waa la saxayaa dhammaan dadka gobolka ku nool meel walba ay joogaan wixii cabashooyin soo gudbiyaan waa la dhegeysanaya dhinaca kale madaxweynaha maamulka soomaaliya state mustafa maxamuud cumar cagjar ayaa sheegay in xukuumaddiisu kafaalo qaaday nolosha iyo caafimaadka dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay banaanbaxyadii rabshadaha waday ee hore uga dhacay magaalada jigjiga ee xarunta maamulka soomaaliya state waxa uu carabka ku dhuftay in dad badan oo ka mid a shacabkaasi mar hore xukuumaddu adeeg lacag-la-aana u fuliisay ilaa iyo haddana ay si wado si buu yiri loo garab istaago shacabkaasi waxyeeladu soo gaartay dadkii magaalada jijiro wax lagu weeleeyey ee lagu- ee xukuumaddu ay gubtay in iyadana lacag lagu qondiyey oo ay qondaysay xukuumaddu taasi xilli hore ahayd waagaan mid ba ahaydba waxayna ahayd arrinaan ku muujinaynay in dadka deegaanka nogula nool ee la dhibaateeyey ee soomaalidu iyada iyada dhexdeeda wixii ah baan ka wada hadalnay waa kan maal baan qabanaa waxaa laga yaabaa boqol milyan lacag ka badan hadda inaanu ku bixinay inaan waxu- inaanu gargaarno oonu caawino dadkii soomaalida ahaa ee nidaamkii hore u dhibaateeyey maalin walba dad baan dhakhtar u dirnaa oo dibadaha u baxa maalin walba dad baan dibadijin u samaynaa maalin walba qaar baan u geynaa marka ma aha macnaheedu soomaalidina waxba loo qabanin macnaheedu waxa weeye soomaalidina waxba loo qaban dadkii kale soomaalida ahayna inala joogeen meesha ee wiilasheennii la khalday ay dhibaateeyeen iyadoo siyaasado kala fulinayana inaan gobonimo muujinno oo dad fiican oo lala noolaan karo inaan muujinno oo samayno u naxariisanno waa wanaag xumaan maaha taana saasa- saas- saasaan ku maalmihii ugu horreysay ee waxqabadkooda aan xoogga saarin waxaa ka mid ah shacabka qolaji waana lasoo qiiman karaa sidai xaaladdoodu ahayd xukuumadda isbeddelka ka hor iyo hadda siday tahay xaaladdooda waa lasoo eegi karaa
taliska saldhigga degmada walaweyn ayaa beeniyey in askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka ay dhac ka geystaan wadada xiriirisa afgooye iyo walaweyn cabdirashiid cali maxamed ayaa warkan faahfaahinay xilli maalmahan ay soo baxayeen warar sheegaya in ciidamo ku labisan dariiska ciidanka xoogga dalka ay dhac u geysanayeen gaadiidleyda ku safarta wadada xiriirisa afgooye iyo wallaweyn gaar ahaana gaadiidka mootofay koonta ayaa arrinkaasi waxaa ka hadlay taliska saldhigga wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose maxamed cabdulaahi xasan taliyaha saldhigga wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose oo la hadlay raadiyaha cadaado ayaa arrinkaasi beeniyey taliyaha ayaa tilmaamay inaanay jirin wax dhaca oo haba yaraatee laga geysta inta u dhexaysa degmooyinka afgooye iyo wallaweyn ee gobolkaasi shabeellada hoose waxa uu xusay in hadda kahor aysan u imaan dad ka cabanaya dhaca la sheegayo in gaadiidleyda loogu geysto halkaasi sidoo kale maxamed cabdulaahi xasan taliyaha saldhigga degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa carabaabay in taliska degmada iyo ciidamada xoogga ee ku sugan duleedka degmada wallaweyn ay wada shaqayn fiicani ka dhexayso iskana warqabaan taliyaha ayaa wararka sheegaya in dhac laga geysto wadada xiriirisa afgooye iyo wallaweyn ku tilmaamay kuwo been abuur ah oo aanay waxba ka jirin ugu dambeyn taliyaha waxa uu carabka ku dhuftay inuu aada u wanaagsan yahay amniga guud ee degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose islamarkaana ayna wax dhiba ka jirin degmadaasi haddaan kaaga waramo xaaladda amniga degmada walaweyn boqolkiiba boqol maku dhihi kar laakiin boqolkiiba sagaashan amnigeeda aada u wanaagsan yahay wax dhibaato kama jiraan wax maanta hadda aan kuu sheego oo gaar ah oo dhibaato oo degmada ka jira ma jiro roob yar waa u da-ay magaalada waa qabuubin tahay ganacsatada waa socotaa hawshay waa kala socotaa baabuurta isaga goosha degmada walaweyn iyo afgooya iyo shaqadeeda caadiga u socotaa wax hadda dhibaato aan kaaga sheego degmada ma jiraan waan gartay taliya dhinaca kale waxaan kaa rabaa warar baa soo baxay oo sheegayay in ciidamo ku labisan dariiskii dowladda ay dhibaato u geysanayaan dadka isticmaala ama wata gaadiidka loo yaqaana mootofaykonta ama lugaaleyda ay ku safraa afgoy walaweyn dhexdooda marka adiga ogaantaad arrimahaas maxaad kala socotaa
sida runta ah aniga degmadaan joogaa saldhigaan joogaa cid hadda cabasho oo iiga timid oo mootidaa maanta wax laga qaatay ama xabadaa lagu rida ay dhahayso ma jiraan wax hadda wadada taagan ma jiraan ciidamada dowladdaa jooga guutada lahaa guuta layira guuta sabaad guuta layira joogta wadada oo amnigeeda sugta shaqadeeda wadada waa socotaa safarka waa kala socdaa cid hadda ii timid oo saldhigaan tagay cabashadaasaan geysay idhihi karta ma jirto walaal si fiican si fiican dhaqaaqood afar labaatan isaa waa isdhex joognaa afar labaatan isaa waa u tagaa waa ii yimaadaan wixii soo kordhayno gacan baa iska siinaa oo wada socnaa ma garata waan gartay marka eh, wararkaas adigu waxaa leedahay waxba kama ogi waxba kama jiraan waay waxba kama jiraan waay waxaas oo waa- waa keliya wadada loo taagan yahay oo lacag laga aroosay waa been waxaas ma jiraan hadalka taliyaha saldhigga degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose maxamed cabdulla xasan ayaa jawaab u ah warar maalmaha dambe warbaahinta gudaha qaarkood baahinaysay oo ku aadanaa in ciidamada xoogga dalka ay dhac ka geystaan qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose xaalad nolol xumo ayaa soo wajahday barakacyaasha ku noola qaybo ka mida gobolka sanaag axmed cabdulaahi ciise ayaa gobolka sanaag warkaan ka soo diray qoysas barakacyaal oo horle ayaa ku soo biiray qoysaskii barakacyaasha ah ee hore u degnaa degmada naceelba gudaheeda kadib markii roobabkii guga la waayey oo aan ili ayna ka curan deegaamadani gobolka nisanaaga xaaladda abaaradna ay sii adkaatay ayaa qoysaskan oo hor leh ay soo gaadheen degmada naceelba ee gobolka nisanaag haddaba si uu qoysaskaasi noloshooda wax uga ogaado waxaa maanta mikrofoonka la dhex qaaday waxaynagu warrameen xaaladooda nololeed sida ay haatan ay tahay waxayna ii sheegeen sida tan
bil baanu joognay hadda waan gartay markaaba waxaad ka warantaa noloshiina siday tahay
noloshayadu walaale waxay tahay dee calaf ilaahiga baanu leenahay oo iska barwaaqa adduunka baanu qabnaa marka arigiinni ka waran arigayaagii waa dhammaaday haye
ari yaroo neefafa baanu haysanay neefafkii baanu haysanay miyiga waa la- waa kula joogi weynay oo waa iska ka nimi waan gartay marka halka kale aanu iska joognaayo dee waa iska nimcaysana Eh, waan gartay bisha aad joogteen ma hesheen wax tucaamo ah ha noqoto maya biyaha maya maya
eh, wixii.
biyo iyo baatoonna midna maad aragteen ma arag
soo gaadhnay waqtigii abaartu dhacday oo dadkii abaartii xoolihii ay kala tagtay baanu nahay oo deg- markaas iska soo xerooday waan gartay Marka dee waqtigii ay ay xoolihii naga dhammaadeen baanu waxaan iska soo galnay magaaladii meel cidla ama joogi karno Een, magaalada haddaan soo galnay hoy hantiyana kuma jirno Een, biyo een, hadeer waxaa weeye hantidiina waa naga dhammaatay oo waqtigii dee abaar baa iskala tagtay Een, biyo la-aanina waa jirtaa waqti adag baa lagu jiraa wax camal oo aanu haddii aanu magaalada soo gallay dee aanu qabansan karno ama haddii dad aanu xoolaha yagiina dhammaaday aanu helayna ma jirto wax gargaaro oo meel naga soo galaana ma jirto ilaahay uun baanu hoos joognaayo ilaahay dartii uun baanu ku xidhannahay
iska dee xoolo dhaqatada ahaa oo marka xoolihii jilaaladu ku kaceen oo dee waa la garanayaa ee baabuuradii wixii la saarayna ay meyd u bateen wixii lasoo saaray sidoo kale jilaaladu ka raaceen baanu nahay dabeedna waanu soo xeroonnay dee halkaasa ilaahay nagu ogyahay arigii nafafka yaroo iga dambeeya haddeer iyo waxyaabaha aan dee tagayo dhaamin baa kasii nool aan meesha ku haynaa xaraad waa jira baahidu waa fara badan tahay alxamdulilah kiro kuma jiro laakiin sida kale dee baahidu waa maasha allah ilaahay baana bi'iya marka waxaa weeyaan dee wixii nala ku kor saddex sano ayaan joogay haddeer Ee, hantidii aanu haynana way naga dhammaatay Ee, xeradiina hadda waad aragtaan inta ka hadhay xoolihii aan wadan jiray ama ku noolayn kabacdi taladii waxay iga urtay inaan magaalada soo geliyo dadka Ee, ama biyo ha noqoto ama baad ha noqoto Ee, ama kuuli ka hel ama haddii la kuuronyahay dee naftu iyadaa ku dirata Ee, haddana waa iska joognaa xaaladaha een, abaaruhu dee sidaasay nagu yihiin tabaarina ma jirto
maamulka degmadani ceelbu iyo bulshada oo iskaashanaysa ayaa maanta u kacay bulshadaasi danyarta ah ee barakacyaasha ee xoolihii ay dabada ka wateen ay ka dhammaadeen oo markaasi maanta magaalada dhexdeeda la arkayay ururada haweenka oo ka ururinaya raashin dhar iyo weliba lacag iyo waxyaabo kale markaasi dadkaasi danyarta ah ee barakacyaasha ay u baahan yihiin isla sidoo kale munaasabadii ciidda jimcaha ee shalay la tukanayay ayaa markaasi iyagana sidoo kale looga dhawaaqay in dadkaasi masaakiinta ee haatan ku soo xorooday degmadani ceelba gudaheeda wax loo urusho
iyo walaalayaal n waxaan rabnaa n wixii kaloo isqoraya dadka inay dadku ay isqoraan oo ay ummadda islaamka ay ay isu faa'iidayso oo tacaawanu cala albiri wataqwa baa la yidhi n walaalaheenna islaamka ah oo macnaha walaalaha islaamka inay iscaawumaan oo arrin waajibina ku ah saas darteed isqoristu insha allahu taala waynu inoo bilaamaysaa rag baa fadhiya oo qoraya n wixii lacagta dirayaana inay lambarka ku diraan insha allahu tacaala waa inaynu khayrka isu kaalmaysanaa marka insha allah waxaan rabnaa arrinta inay inoo bilaabato ayaa bilaabaya insha allah way isqorisku ay socotaa hala bilaabo insha allah maasha allah waa bilaabata khayr laha ku siiyo ninkaas waa isqoray hayee qor
ugu dambayntii duqa degmada ceelbu axmed cali salaad ayaa wuxuu bulshada ugu baaqay gobolka nisanaag gaar ahaan degmadani ceelbu iyo nawaaxigeeda inay roobdoon iyo ilaahbari ay u baxaan wuxuuna kaloo uu sheegay in markaasi dadkaasi danyarta ay haatan soo galay gudaha magaaladani ceelbu gudaheeda in loo kaco oo loo urusho siiyey
haddana waxaan leeyahay magaaladana afar afartan qoys oo afarta geesooda baa waxaa la yidhi anugu cilmi malihi ninkagana miihi laakiin wax baan maqli jirin waxay tahay afartaa hadday wax isu weydo karo maraqa raashinka lagu darsanaayo ninka ayaa waa inuu badiyaa oo inuu geeyaa inaa lagu geeyaa
waa axmed cabdilaahi ciise axmed cashuur warbaahinta raadiyo cadaado degmada ceelabo ee gobolka sanaag guud ahaan dhegaystayaal waxaa caawa intaasi ku dhan warkii hamenood kala socoteen raadiyaha cadaado warka waxaa soo saaray cabdirashiid cali maxamed anigoo cumar ayaan la socodsiinay tan iyo kulanti dambe warkan warka xigeentaa ku kulmayno sidaasiyo nabadgelyo